bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidyaal hamiin faydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacaddu warsan siin hayta hamiinimaadanga hamiin faydha dhugunsidyaal markale hamiinimo khamiisow taarigdan iyo ka-eedanta labaati todobada bilo oktoobar sanadka lamada kun tumilit tahana soo bahayana qodobadii warkan haddana ka dhowaada yoogii ofisanga weyba maalintii shalay hayti la qaybiyey kaararkii aqoonsiga ergada ku qayb galaasa doorashooyinka manka hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya weyba dareere ee shaqadii diyaargarowowga doorashooyinka dadban ee lakadoorada xildhibaanada manka hoose iyo guddiga doorashooyinka dadban ee maamulka koonfur galbeed shalay bilaabeen qaybiyowga kaararka aqoonsiga ergada hadooradaas mudanayaalka manka hoose weyba weli guddiga doorashooyinka wadaana liisgarayowga iyo karan ansameyowka ergada ergada iyo hagudbiyeen beelo iyo ana la filaha inti dhowaan la hareeyay ergadaas islamarkaana bilaabaan an odayowka doorashada xildhibaanada manka hoose ee baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ogeeka xariga kujari jid halbowlan haytay magaalada muqdisho oo muddooyinkan dhisme ka dareertay cabdirasaaq aadan qoslaa iyo warka muqdishoan inku dare madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamuud oo ay madaxweynayaal xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxay xariga ka jareen dhismaha waddo dheer ee isku xiriirisa intaa u dhexaysa ekistara buunka iyo sidoo kale halka loo yaqaano sanaco waana waddada loo yaqaano wadnaha oo ka mid a waddooyinka ugu dhaadheer magaalada muqdisho waddadan ayaa ahayd mid burbursan tan iyo markii ay dhacday dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana dhismaheeda iska kaashaday dowladda federaalk soomaaliya iyo ganacsada soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya oo halkaasi ka hadlay kadib markii uu xariga ka jaray waddadaasi ayaa waxa uu sheegay in tani ay qayb ka tahay horumarka ay ku tallaabsatay dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna ugu baaqay dhammaan ummadda soomaaliyeed meelba ay joogaan in ay ka qayb qaataan dhismaha dalkooda hooyo dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu xariga ka jaray dhismaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya taasi oo burbursanayd tan iyo dowladda dhexe ee soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in howlahan ay yihiin kuwo loogu adeegayo bulshada islamarkaana waxa uu kula dardaarmay shacabka soomaaliyeed in ay ilaashadaan hantidooda gaarka ah si kastaba ha ahaatee waddadan iyo dhismayaashan uu xariga ka jarayo madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo aadaysaa xilli madaxweynaha uu wajahayo ololo doorasho oo kusoo foorda cabdishaaq aadan quslaaye radio warson muqdisho kulankii khamiis laga hayo oo wasiirada koonfur galbeed iyo kuwa dhadeen magaalada tambaydhaba ayaa waybaayo ka magacaaba guddi heer wasiire oo gurmadan sameeyi doona dadkii ku barakacay degmada tiyaglow ee gobolka bagola faahfaahinta warkan faysal dhaaya xuseen yening haya kulanka wasiire ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo sugeeki dhihi magaalada baydhabo kulankii weliba oo shir guddoomiye kusimaha madaaweynaha ahna wasiirka beeraha ee waraabka maxamed xasan fiqi kulankii weliba lanku dooday sidii gurmad deg dega lanka sameeyi lahay dadkii kubarakay degmada tieglow ee gobolka bakool intaas kuladii weliba la magaayo guddi heer wasiir ah oo ku hortago haaladda bini'aadamnimo ka sugayn shacabkii kubarakay degmada tieglow ee gobolka bakool xasan cabdi maxamed weliba wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waliba reediyo warsan uusan faafay wayaabaya kubay kulankaasay mahadsanta dabcan geedka golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo uuse shir guddoomiyay kusimaaga madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maxamed xasan fadli waana ee wasiirka beero kulankii kaana khamiislay haaya iyo qabsoomay waxyaabaha geedka focuska laka saaray wali kumarhaayay ini guud ahaan baaklanka dara dowladda soomaaliyeed ee federaalka ee yoonay sidii shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya iyo galanweyn gujaysada fadeen shacabkan degmada tiyeglow ha ku barakacay iyo gurma degdega lanka soo biifaday saasaabta ku golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya weli magacaabina guda degdeg e oo gurmad unsuubiyow oo heer wasiire eh dadkan walaadnogan ahoo degmada tiyeglow ee gobolka baay ciidamadii amisom madi iyo ha ku baxeen meelyada aan ku bogtaaleen sidii garablan sii fadi kowaanka muhiimsanaayo inka badan ay wali haayeenas gargaar degdega iyona dacaawanaa degdega lakadeerkii dadka degmada tiyagdo ha ku baxay dhinaga kalena xildhibaan afaraala iyo wayba uusabaaki ee dagantilan gargaar dadkaas ku bogtaaleen tiyaglow andaray dowlada soomaaliya hay-ado samafalka kureed markay ciidamadii itoobiya ciidamada koonfur galbeed i soomaali biyo isku kubaxeen degmada tiyeglow ee gobolka bakool yoway basaasoo kale deegaankaas kubarakacay dad shacab haayan haanaso taageeraan fadiyaya ciidamada soomaaliya oona hadalaa sheegaha intiyo dhibaato ka haysata barakac iyo kubarakaceen minateediyo haanaso hadiyo an haysana raashin imanga dadka ku barakacay degmada tiyeglow iyo hadawaybayo ku wajahanyina degmada xudur iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolka bakool iyo lanqiyaasi korna xaaladiyo iyo otaajejarta arrintaas wayba ku hadalay xildhibaan maxamed isaaq xuseen afaraale oo ah mudane ku tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaadnaha ku jeeda degmada tiyeglow ee gobolka bakool us oona sheegay inti gurmad lanfadi doona shacabkaas waan usitaaska tilmaamay dhibaato haysata shacabka soomaaliyeed isbedelkana shacabka eeda dhiban qobo kollay barasabka la hadalay isuna way sheegay ilaa tuman iyo dhowr baabuur inuusan diyaari oo hakadaad kubeeyaw shacabka wal alla walaayo dowladda taageersanay kubeeng magaalada dhinaca yani gobolka hayaman waa dhibaato yani oo jabbaaniya muddo sideediyu kollay wal ilaahay welna ma noqodayaan marka dhibtay laakiin kasawaraana deertay makasawara ilaahay arrin kasawaraana dhibtay needii laakiin shacabka sugaa iyadaa dhibanyi way baahanya baadaan baahanye biyin baahanye gogolaan baahanye waliyo qaadeen mal aragaab lan walba unugshiga gacanta qabsadi lugay u hayaan idiidaan dheer jidka rafaasiyaan dheer marka haddama leeliyon jeedaan walku kuuraya habeeraata mal aragaw marka dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa inka baaqay in gurmud degdega la deersiiyo cunto iyo biyo iyo maahay hooy sida maaha bacyaalka xilli roobaada lakajara iri xunglijaasta bacyaal iyo ku galaan maahay iriida ku galaan kubeertooyin oo ma dhaxantay dhilmaayada kugu gudaan marakaneeco bal walba ini leelajari dadkaas sugee waayo gobolkana gobol arday isku yar waay
dhina kale xildhibaan afaraale yowayba uusa baaqan diray hay-ado samafalka iyo dowladda soomaaliya antisi degdega laanka gurmuda dadkaasa ma qaabili karo dadka yani degmadaas ku qaxi ma qaabili karo gobolka shireys maka filan hadda horba hada degmada rabura dadkaa ku qaxyaa yaroogi haddana haan hobanka daramaan wayba hay-ada codaas yiyi marka hay-adaha samafalka waanka baaqay inaysa degdeg ah dadkaas wadanka qobodaan waana hanka gurmudaan dowladda federaalkana mas-uuliyiintii aragay yoona kula hadalay insha allah iyan wala awoodiyo deersii doonaan laakiin heeraha samafalka way ku adtay arrintaas inay arday gacan ku jeeshadaan taas oo yacni kajaraan dadkii naftii ha ku naqdi maahay dowladda kenya dadkii ha naqaasi dadkii meelaha kutagay badsho kajaraan marka nasiib tara kadheedi oo shalay lay kooyeen mashalmuga lay kooyeen oo dalkiisho hanaqadeen haddana maanta haddana qaxlamaad inay galaan iyadan ku xugno marka ilaahay waan ku rajeeyanaa in maahay bedel show walbeefle ilaahay ka bedelo dowladdan hangurmudi doonto caalamkana kolley arag u hayo sun hangurmudi doono waanu ku asaan in ka degdega hangugurmadaan waayahay mudane shacabka ka nool deegaanada qaar ee gobolka bakoolo haddii ku aramayayeen ciidamada itoobiya iyo soomaali iyo waybaayo hala darastay welwelka eedan haddii ciidamada itoobiya isku kubahaan deegaanada sida xaaladiiyo nagadaasa dowladda soomaaliya waybaayee ku hadalay degmooyinka ciidamada itoobiya ku baxeenga sayid ali muuse maxmed ateraya ninhaayo qodobkanga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble oo shir jira ay shalay gelinkii dambe ku qabtay xafiiskiisa magaalada tanijohar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle ayaa xilka khadis waxauu ku sameeyey gudoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar yuusuf dabageeda wuxuuna u magacaabay si kumeel gaar ah gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeente ismaan oo ah siyaasi aad u taageersan ugaas xasan ugaas khaliif oo diiday in uu aqoonsado maamulka hirshabelle shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa uu ku sheegay in maadaama xaalad adag oo dhinaca amniga ah lagu jiro loo baahan yahay in wax laga qabto ammaanka maamul goboleedka hirshabelle sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa magacaabay guddi nabadgelya oo ka shaqeynayo arrimaha ammaanka gobolka hiiraan guddiga ayaa waxay ka kooban yihiin saraakiil ciidamo waxaana saxaafadda ku hor akhriyey afyeenka madaxtooyada maamulka hirshabelle cabdishakuur cabdulaahi axmeda sidoo kale madaxweynaha waxa uu soo saaray digreeto iyadana ku socoto maamulka gobolka hiiraan og dhammaan hay-adaha dowladda hirshabeelle og ciidamada amisom ee qeybta afraad ama sector for og wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ujeedo magacaabidda guddoomiyaha kumeelgaarka ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cosoble kadib markuu dhageystay tala soo jeedinta odayaasha iyo waxgaradka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markuu garwaaqsaday baahida degdega ah ee in wax laga ba- qabto arrimaha amniga iyo nabadgelyada gobolka hiiraan ee hirshabeelle isaga oo fulinaya waajibaadka dastuuriga ah ee dusha ka saaran waxa uu magacaabay mudane cali jayte oo noqonaya guddoomiyaha kumeelgaarka ee maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle wuxuu farayaa hay-adaha dawliga ah ee ciidamada qalabka sida ciidamada amisom iyo guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka hiiraan inay si buuxda ula shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan mudane cali cabdulaahi cosoble oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wareegtadana ku saxiixan waxayna dhaqan galaysaa marka uu madaxweynuhu saxiixo waana saxiixay saadakhali ismaan radio warsan magaalada jowhar janaraal cabdiqaadir sheekh cali diini wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya ku hadali sababta shaantiintii ciidamada ethoobiya iyo isku bahanga qaybo badan oo ku tirsan gobolada dalka haanshoon ayaa la wareegay ururka al-shabaaba wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya janaraal cabdiqaadir sheekh cali diini iyo weliba oo sheegay intii dowladda soomaaliya iyo ilaa iyo haddaba macluumaad dheeraad eh oon ku hayna kubahowga ciidamada ethoobiya iyo kubahanga deegaano qaar oo ku tirsan gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan koonfurta haabaato weliba uuse sheegay intii arrintan eta siyaasad angaar ee ciidamada dowladda ethoobiya wasiir diini weliba uuse baaq andiray dadka degan deegaanada iyo degmooyinka iyo lawareegan al-shabaaba intii oo xaaladda dejiyaan ooyo yarayana walwalkii weliba obsada iyo ku qaban ururka al-shabaaba weliba uuse sheegay intii dowladda iyo ka dadaalo doonta ama dadaal badan iyo ka bii doonta sidii iyo in la wareegi lahayd degmooyinka haddii iyo la wareegan ururka al-shabaaba wallahi dal walbaba hadee siyaasadiisa iyo wixiisa asagaa iskale dal dal kale siyaasadiisa ama wixiisa faragelinteeda male ama go-aankiisa faragelinteeda ma ay jirto marka micnaheeda iyo wixii lamida bardow waxay iyadaa danaheeda ama dowladdu iyadaa dowladda etoobiya iyadaa danaheeda ka aragtay qof shacab walbana iyo dowlad walbana iyadaa danaheeda kaa og marka uma sheegayso waxa weeye haddii lagu caawiyo muddo lagu caawiyo adaa la rabaa intay wixii waxyaabahaas intii muddada lagu caawinayay inaad adigu laftigaaga u diyaar garowdo shacab ahaan iyo dowlad ahaanba inaad u diyaar garowdo oo aadan isku hadlayn qofna aadan isku hadlayn waa garan karaa runtii xanuunka ay leedahay ama culayska ay leedahay waa garan kartaa dadka shacabka ah dhibaatada ay ugeys u geysan karaan ama u geysanayaan dadka nabaddiidka ah laakiin waxaan ku gubaabinayaa oo muxuu ahaa runtii u sheegi lahaa wareegtaha kubadda xafiiska madaxweynaha maamulka hirshabelle shalay gelinkii dambe iyo weyba xilkale ku qaaday guddoomiye gobolka hiiraanga saadiq cali ismaan iyo warkan jawaraneen ku dare yuusuf dabageedi weyba uusu ku jawaabay xilku qaado kaadla ka sameeya waana usu sheegay inti walbuun ka ogahayna xilkaas lagu qaade zahro sulaymaan mukhtaar iyo nin hayta qodobkan guddoomiyigii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed oo la hadalay warbaahintiiyo sheegay intiis walbuunkula dareerna xilka qaadowkii laga sameeyey waa isu sheegay in warbaahino iyo websaydolka qarow afka soomaaliga oo isku dheegay waana ku aragay xilka qaadowkiisu laka sameeyey yuusuf axmed hagar dabageed guddoomiyigii hore ee gobolka hiiraan yaa sheegay in madaxweynaha hirshabeelle usuunkula talna xilka qaadowkiisa ka sameeyey saas oo kalena usu lahan ku wargeliyna adigu wararkaas websaydyadaan ka maqlay aan ku arkay idaacadooyinkana waa ka maqlay dee anigana hadda wax la tashiya lagalama samayn madaxweynuhuna waa xil waa qaadi kariyaa qofna in xil laga qaado qofna loo dhiibaana dowladnimaday ka mid tahay marka wax shitaa ma laha madaxweynaha hirshabelle asaa hiiraanka madaxa ha waa la shaqaynaya maxaa dhacay wallaahi anaga xil hadda lalaga qaadaa iyo xil lalagu haynaa midna heshiis lalagula galay ma jiro de maamulka markii la magacaabayna la doortayna waa soo dhaweeyey haddana hadii xilka layga qaadiyo hakaan hayaba waa la shaqayna wallaahi sharciyadda arrintaasu mar haddii stateku dhismo wixii ka horeeya statekana dawladda dhaxaa madax ka ah stateku markau dhismana stateka gobolka madax ka ah aniga saasaan u arkaa saasaan aan u haystaa maya adeer aniga waxaas wax aniga layga sheegay ma jiraan waxaan ka ogaana ma jiraan wax lay ballan qaadana ma jiraan xaa lay ballan qaada xaase lay diida laymaba sheegine shalay ahayti markii warqad qoraaleh kubadda xafiiska madawiinaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi asoble laga sheegay in xilkalku qaaday guddoomiyigii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed madawiinaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iwabduuse hogaamiyayee mardhabaytigeekway bayoderena degmada carmo ujeedka cabdiweli maxamed cali gaas madawiinaha maamul goboleedka puntland usandeeri degmada carmo ayaa la sheegay sidii uuse kulamahan la qaadan lahay guddoomiyigii hore ee gobolka bari cabdisamed galad oo ka sugan degmadaas saasoo kale madawiinaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo kulamo la qaada doona walguradka iyo odayaalka dhaqanka hanti uuse ka suganyay degmadaas waanu si kula hadala doonaa xiisada colaadeed ee dhexayta madawiinaha puntland iyo cabdisamed galad ankayaraan afar askari oo ku tirsan ciidamada dowlada federaalk iyo geeka oo khamiise laka dhex diray degmada helewa ee magaalada muqdisho waybana weerarkan lakudhiyay waybana weerarkan laka dhaawacay lama kala weerarkan oo ku dhihi meelan dhow isgoyska soos yee wayba fuliyey baabuur kale oo la dareereen koox hubaysan haanaso rasaasa oo doonku qaadeen baabuurkiyo saarnaayeen ciidamada kureedna meelo iyo kubasdeen siday sheegeen dad fiiriyay markii weerarkaas dhiyaaye majarta ilaahi hadda israsmiyan sheegatay weerarkan bana dadka hadaladiyo iyo umbadiyana antiyo fuliyeen koox ku tirsan al-shabaab dowladda kenya iyo mardhow ay tiwaybayoshaaciday intii bandow yaha ka roga doonta magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya bandowganya la sheegay intuusa bilaawaday halkiisa ee uu nahadhaafni way banuusikeegya labaati todobada bilo diseembar ee sanadkan war qoraal ee hukubay xafiiska wasiirka arrimo guda dalka kenya yee laka sheegay warkan waybana dhammaan ciidamada kenya laka amarya intiyo an hogaansamaan amarkan dowlada kenya iyo habiide bandowgiyo waybaa laku reebay dadka hanuunsan ee ambaahan anti la jeeyay meelo caafimaadka ama dadka iyo hawajahayaan xanuunka degdege haanaso warqad osi ee marka horeban gudbi doonana ujeedka bandowgan laakaroogi magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya yo e inti la xaqiijiyay amniga iyo sidii lankoorseeda lahay weerarada shabaab iyo kujeysadaan magaalada mandheera meelo warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka yaraan labaati li qof iyo ka dhamatay duqeyn lalabeegsadii iskoolka yaalla magaalada haas ee gobolka idlib ee waqooyiga dalka syria duqeyntan yal la sheegaha intii oo jeysidin diyaarado ruushka ama ahaan dowladda bishaar al asad deegaanka haas iyo ku mid ee dhulka iyo gacanta ka hayaan xoogaga mucaaradka ee lamagabate mucaaradka ee la dagaalamaasa xukuumadda syria goobo duqeyntan waweyn iyo kudhiidi iyo waybaa ka yaalay sida iskool oo ka jareen dugso hoose oo iyaalan badan waanayo fadhiyeen galaasyadiyo xillo meelaas la duqeeyaye waybana la sheegay duqeyntan tii inkaxumayd tii inkaxumayti oo laka qaada meel walbarashitan i intiiyo bilowday dagaalka sokeeye wadanka siiri ku teegana haana ku mid ee beella caalamka iyo falkanka tilmaantay dembe dagaal iyo ona ka eedayan dowladda ruushka iyo xukuumadda siiri balse dhinyadaa la eedayee ku gaabsadeen antiyo ku hadalaan duqeyntan telefishinka dowladda siiri iyo xaqiijidinta duqeyntan iyo kudhidi magaalada haasa warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkage warkan wayba asiin saartay islamarkaana tasiin kula dareer siyaaseeno shuur ismaail axmede waybana infar sameeyey saalax qays dhugunsadayaal asaabtay warka oo kale qeyb qaatiyaan mahadnagay sina kama hasintin dhugunsadow ku warkeen hamiinama